alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اظaalimiin slى اllahu عalى nabiyina muxamadi wعalى aalihi waصaxbih slama tasliima kasiira ama bacdu baabu nahyi اrajuli wاlmarأati can khidaabi shacrihima bisawaad wuxuu baabu yahay reebista laga reebay ninka iyo haweenaydaba inay mariyaan oy ku cilaamaan timahooda madow oo ay timahooda madoobeeyaan can jaabirin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi utiya waxaa la keena biabii quxaafata abii quxaafa saxaabigii la odhan jiro waalidi abi bakrin asidiiqi radia allaahu canhuma abuu bakar aabihii ahaa magaciisana waxaa la odhan jiray cuhmaan ibnu caamir yowma fatxi maka maalintii maka la furtay baa la keenay wa ra'suhu xaal garhkii madaxiisa iyo walixyatuhu garhkiisuna ka thaqaamati nabaadka thaqaamada la yidhaahda uu la mid yahay bayaadan xagga caddaanta iyada oo garhkiisa iyo madaxiisuba oo mascad ay yihiin baa la keenay marka athaqaama waa nabaad dhulka ka soo baxa ama geed yaroo soo baxa oo ubaxiisa iyo midhihiisa iyo ay cad yihiin weeye qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam hayiruu dooriya haadaa kan caddaankan dooriya wajtanibu sawaada madowgana ka fogaado oo wax madowha ku doorinina rawaahu muslimun muslim baa wariyey haada alxadiid waxaa laga qaadanayaa inay fiican tahay qofku marka uu waxa weeye ciraysto ama uu madaxiisii caddaado iyo garhkiisii inuu xinno iyo waxyaabaha la midka a mariyo uu ku dooriyo ciradaasi waxaa kaloo laga qaadanayaa madowgu inuu mamnuuc yahay oo la yska ilaalinayo madowgii ka fogaada baa rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed ma bannaana in madoobayse iyo wax la mida la mariyo timihii caddaaday la madoobeeyaa ma bannaana waxaana arrinta noocaasa ku jirtaa tadliis iyo khiyaamaa ku jirta oo qofku isagoo ciraystay markuu haddana timihii madoobaynayo oo qof waxa weeyaan maaragtay wax qarinaya baabu nahyi cani ilqazaci wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay cani ilqazaci qazaca waxa loo yaqaano qaafki iyo zaadaba marka la kordhigo qazacu wuxuu yahay sheekhaa sheegaya wa huwa qazacu xalqu bacdi ara'si duuna bacdin madaxa barh ka mida waa in la xiidho barhna la daayo barhkaa la xiidhayaa ama ha noqdo hareeraha xagga sarena ha la daayo ama inta la daynaya intan foodda ha noqoto calaa kullin madaxii inaan la wada xiidhin lana sii wada dayna barh la xiidho barhna laga taga qasaca laydhaha wa ibaaxati xalqihi kullihi lirajuli duuna almar'a waxaa kaluu baab u yahay banaanaan tahay u bannaan tahay madaxii inuu wada xiiro ninka haweenayda si aanay u bannaanayn oo iyadu madaxii ma wada xiiri karto can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can ilqazaci rasuulku wuxuu reebay qazaca waxa loo yaqaano qazacu marka waa arrintaa lasoo sheegay oo madaxii in barhna la xiro barhna laga tago muttafaqun calayh wacanhu ay wa can ibni cumara qaala wuxuu ihi ra'aa rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu arkay sala allahu calayhi wasalama sabiyan ilmo yar buu arkay oo qad xuliqa bacdu shacri ra'sihi timihii madaxiisa barh ka mida la xiiray wa turika bacduhu barhna laga tegey oo dhoor iyo wax la mida loo sameeyey fa nahaahum can daalika arrinkaa wuu ka reebay wa qaala waxaanuu yidhi ixliquuhu xiira kullahu dhammaantii aw itrukuuhu ama ka taga kullahu dhammaantii wada daaya ama wada xiira ama wada daaya oo badhna xiirka badhna daynta ka daaya rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiixin calaa shardi lbukhaariyi wa muslim xadiidka muslimna waabuu wariyo waa xadiis waxa weeye saxiixa weeye imaamu alalbanina uu saxiixiyey markaa xadiidkani iyo kaa horeba marka laysu geeyo waxaa laga qaadanayaa madaxiisii qofku inuu wada xiiri wada xiiri karo oo inuu wada xiira ay bannaan tahay inuu wada daayaana way bannaantay haddii arrinka noocaasa wax kale oo raacayaa aanu jirin oo wax kale oo markaa dee muxaram ku noqonaya ama raacaya aanu jirin asal ahaan qofku inuu timihiisa wada xiro iyo inuu wada daystaaba waa mid u bannaan waxaa kaloo axaadiidta laga qaadanayaa in timihii badhna la xidho badhna la daayo arrinka noocaasi inaanay bannaanayn laa yajuus waay arrinka noocaasi ma bannaana waana dee foolxumo oo quruxdii qofka waa mid kale dhantaalaysa weeyi waxaana la yaab leh in waxa weeye dadka qaarkood shaydaanku u qurxiyo wixii foolxumada ahaa timihii oo waxa weeyaan maaragtay badhna la saaro badhna la jaro iyo waxa dhan xiirnimada la idhaahdo iyo waxa dhoorka la idhaahdaa waa foolxumo wax la ysku cayaan u ahaan jire maantana waxaa u noqday wax dadka qaar ay u haystaan arrin fiican oo qurux ah quruxna maahe shaydaanka waxa weeye ku waswaasiyey wacan cabdillaahi bni jacfarin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama amhala wuxuu u kaadiyey aala jacfarin reer jacfar radia allahu canhu iyo halaaan saddex buu u kaadiyey macnii saddex yoom saddex maalmoodoo habeenadiina la socdaan uma dabadeetana ataahum wuu yimi markaasina waxay ahayd markii geeridu ku dhacday ee jacfar ibnu abi aalib la dilay radia allahu canhu wa ardaah ayaa saddex buu ka maqnaayuu isyidhi ha iska ooyaanoo markaa dee ha iska murugo dhammaystaan uma ataahum dabadeetana wuu yimi oo faqaala wuxuu ihi laa tabkuu ha u ooyina calaa akhi walaalkay bacda alyowm maanta dabadeed ha u ooyina uma qaala dabadeeta wuxuu ihi udcuu lii iigu yeedha bani akhi inamadii walaalkay dhalay iigu yeedha saddex baanay ahaayeen bani akhi fa jii'a binaa waana la keenay buu ihi cabdilaahi kaannanaa afrukhun iyadoo dhala yaryarna moodo jiiqjiiqle yaryar iyadoo aadna moodo afrukh waa jamcu farkin waana waladu taa'ir oo dhasha yaree shimbirtu dhasho oo dee iska basiiradaysan oo murugadii iyo waxa weeyaan maaragtay musiibadii geeridu haddii allaba kuu roon yahay ay naga muuqato wa qaala wuxuu rasuulku uhi udcuu liya alxallaaq iigu yeedha kii tima jaraha ahaa ee rayslaha lahaa ama timaha jari jiray alxallaaq waxa weeye waa kii loo nisbeeyey xirista timaha weeye fa amarahu wuu faray inuu noo xiro oo faxalaqa ru'uusana madaxyada yadii buu xiiray rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin calaa shardi lbukhaariyi wa muslim xadiidku waa saxiix weeye shaahidkuna waxa weeye faxalaqa ru'uusana madaxyada yadii buu xiiray taasi waxay keensanaysaa inuu wada xiiray madaxii oo aanu timihii kaga kala tegin oonu qasacaasi samaynin uu rasuulku reebay sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofka dhinto waa loo ooyi karaa niyaaxada iyo bukaagana dee farqi baa u dhaxeeya dee oohintana in la wado uun ma aha waxa weeye intaa hore ee geeridu dadka ku cusub tahay had iyo jeer murugadiiyo waxaasaa iska badan marka intaasaa loo daayey wixii dambe iska dhaafa baa laydhoo joojiya weeye wa can caliyin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi nahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuu reebay sala allahu calayhi wasalama an taxliqa almar'atu haweenaydu inay xiirto ra'saha madaxeeda rawaahu nasaa'iyu nasaa-i baa wariyey haweenaydu inay madaxeeda xiirto wuu reebay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa xadiidkanna wuxuu u deliishanayaa qeybtii dambe uu lahaa wa ibaaxati xalqihi kullihi lirajuli duuna almar'a oo haweenaydii inaanu maaragtay madaxii iyadu wada xiiri karin ayuu u deliishanaya laakiin xadiidkani waa xadiid daciifa weeye xadiidkani hee waa xadiid daciifa alimaamu tirmidiyuna waxa weeye wuu wariyey raxmat ullaahi calayhi dabadeetana idiraab buu ku cileeyey idiraab ayuu ku cileeyey laakiin wuxuu alimaamu tirmidiyu tilmaamay ahlulcilmiga badidoodu inay sidaa ku camal faleen oo haweenayda aanay u ogolayn inay xiirato ya inay timaha iska gaabisa mooyaane sidaasoy tahay wax daliilo oo ka nahiyeeya haweenaydii waxa weeye inay timi iska wada xiirto ma garanayno wallaahu aclam haddii waxa weeye ay u baahato ama xaajo iyo dani ay timaado timihii inay xiiratona way xiiri karta waxaa xadiid ku soo arooray uun dumarku markay xajaan inaanay iyagu timahooda gunta ka marin oo aanay maaragtay wada xiirina ay gaagaabiyaan laysa cala الnisaaءi alxalqu inama cala الnisaaءi taqsir aw kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam xadiid baa markaas sidaa ku soo arooray baabu taxriimi wasl الshacri wاlwashmi wاlwashri wa huwa taxdiid اlasnaani wuxuu baabu yahay xarimista la xarimay wasli shacri timaha in timo kale lagu xidhiidhiyo oo qofku timihiisii uu lahaa timo kale uu kusii xidhiidhiyo ama isagu ku xidhiidhiyo ama loogu xidhiidhiyo bade waalwashmi iyo washmiga waxa loo yaqaano isturturqista ah xadiistaynu ku arki doonaa alwashmuna waa inuu qofku irbad ama wax la mida sidaa jidhkiisa intuu ugu mudmudo oo dhigag yar dhiiga ka soo yaacaan dabadeetana indhakuuliyo wax lamida uu ku shubo halkaa yaree maaragtay dhiigu ka soo yaacayba ma faante oo dabeetana midabkiis bedelo oo tusaale ahaan midabkii qofku meelaha uu turturqay cagaar oo kale uu noqdo dadka qaar baana sameeya iyagoo qurux ka dayaya ama dee caadaba ay u tahay markaa qaarkood meelaha qaar qaar sawir oo kale ka dhigaan qaarkood siday isu turturqayaan intay isturturqaan ayay isku sawiraan markaa xayawaanada qaar libaaxoo kale isku sawiraya ama shabeel ama wax kale oo kale intuu saa isu turturqo markaa irbadoo kale intuu saa ula dhaco meesha saa ugu mudmudo ayaa markay dhiigta waxuu ku shubaya soo ma aragti kolkaasaa midabkiis bedelaya oo tusaale ahaan cagaar oo kale ama maaragtay uu noqonaya washmiguna kaa weeye iyo walwashri xarimista washriga la xarimay wa huwa washrigu taxdiidul asnaani ilkihii waa in maaragtay la qorqoro oo ilkaha la soofeeyo weeye qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi in yadcuuna ma baryayaan min duunihi alla kayrkii caabudayaanba iska dhaho ilaa inaahan dhadig mooyaane waay oo malaa'igtay caabudayeen malaa'igtana dee markaa dhadig bay ku sheegayeen waa la yidhi ama asnaan bay caabudayeen magacyo dhadig ay u bixiyeen sida laata iyo cize iyo wanaata iyo kuwaasoo kale wain yadcuuna ma caabudayaan ilaa shayطaana shayطaan mooyaane shayطaankaasoo mariidan madax adag oo ka baxay daacada ilaahay jala wacalaa si dhammaystiran uga baxa kaasay caabudayaan oo walow haba sheegtaan inay maaragtay awliye ama saalixiin ama ambiye ama malaa'ig ama maaragtay waxyaabo kale caabudayaane walow haba sheegtaan waxyaabo ilaahay u dhoweynayo o u shafaaco qaadaya inay caabudayaan haba sheegtaane fii xaqiiqati lamri shaydaan bay caabudayaan limaada liannahu shaydaanku waxa weeye isagaa faray waxaanoo u qurxiyey sidaa awgeed baa ilaahay aayad kale yidhi alam acahd ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayطaan inahu lakum caduwu mubiin aayad kalena ilaahay wuxuu ku uhi waywma yaxshurum jamiica uma yaquulu lilmalaa'ikati haulaai iyaakum kaanuu yacbuduun qaluu subxaanaka anta waliyuna min duunihim bal kaanuu yacbuduuna aljina akaruhum bihim mu'minuun alkhulaasa markaas sidaa weeye shaydaankaasoo lacanahu llahu ilaahay u nacdale oo wa qaala yidhina la atakhidanna waxaan ka samaysan min cibaadika addoommahaaga xaggooda nasiiban qayb qaybtaasoo mafruudan go-an markii ilaahay uu maaragtay naxariistiisa ka fogeeye uu nacdalay ee uu naarta u xukumee jannadii uu ku saaray buu dhaaranaya uu leeyahay addoommahaaga waan lumin oo qayb iraacda ayaan ka samaysan sidii baanay u dhacday oo dad fara badan ayuu lumiyey waa ka ilaahay aayad kale ku uhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin wala udilannahum walee waan lumin doonaa wala umaniyannahum waan ididiilo gelin doonaa wala aamurannahum waan fari doonaayo fala yubatikunna waxay jari doonaan aadaana alancaami nicmoolayda dhagahooda ayay jari doonaan dhagahay jarjari ama daldaluulin ama jeexjeexi doonaan wala aamurannahum waan fari doonaa inay dooriyaanoo fala yugayirunna waxay doorin doonaan khalqa allah abuurka ilaahay bay doorin doonaan waman yattakhid shayطaana waliya min duuni illaah faqad khasira khusraana mubiina waa ka ilaahay yihi jala wacala markaa shaydaanku dadkan adeecaya uu luminayaa ma garatay waxyaabaha xun buu farayaa cibaadada ilaahay buu ka fogeynayaa khalqiga ilaahay inay bedelaan buu farayaa oo caqligooda iyo fidradooduba ay fasahaado waayahay waxyaabahan haddaba waslu shacri iyo washmiga iyo washriga iyo arrimaha uu soo wadaa waxay soo gelayaan bedelista khalqiga ilaahay la bedelayay soo gelayaan sidaa awgeed waa muxaram oo lama ogola qaala wa can asmaaa radia allahu canha ana imra'atan haweeney ayaa sa'alat nabiya nabiga weydiisay sala allahu alayhi wasalama oo faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina bnatii haweenantaydii asaabathaa waxaa ku dhacday alxasbatu furuq baa ku dhacay ama fantaba waa xanuunun waxa weeye dadka ku dhaco finan waxa weeye ayuu sameeyaa ka soo baxa tana qofkaa dee waxa weeye maaragtay xabeebna wuu ku keenaa adigu waa xanuun noocaasa bay yidhahda ahlucilmi fatamaraqa waxa daatay shacruhaa timaheedii baa daatay xasbadaasaa ku dhacda markaasay timihii ka daateen wa innii aniguna zawajtuhaa waan guuriyey afa asilu fiihi ma u xidhiidhiyaa timihiiyo mar hadday kuweedii daateen oo jiro iyo xanuun dartii ay ku daateen timo kale ma ugu xidhiidhiyaa si ninkeeda iyo dee waa caruusad markaase inay guri gashaan doonayaa oo caruusaday noqotee si ninkeeda ay isugu qurxisa ma ugu xidhiidhiya fa qaala wuxuu uhi lacana allah ilaahay ha nacdala alwaasilata ta timaha xidhiidhsata iyo walmawsuulata ta loo xidhiidhiyaba ha ta timaha waxa weeyaan maaragta xidhiidhsata iyadu timaheeda timo kale ku xidhiidhsa tusaale ahaan wuu macnayn doonaaye iyo ta loo xidhiidhiyo cid kale u xidhiidhisa intaba ilaahay ha nacdalabaa rasuulku uhi sala allahu alay wasalam ama ilaahay wuu nacdalayba naxariistiisuu ka fogay muttafaqun calayh wa fii riwaayati riwaayad kale oo bukhaariga waxaa ku sugnayd alwaasilata waalmustawsilata alwaasilata timaheeda xidhiidhsata iyo walmustawsilata ta dalabta in loo xidhiidhiyo timaheeda timo kale loogu xidhiidhiyo ama cid kale timaha loo xidhiidhiyo ta dalabta weeye waayahay arrinkaasi mar haddii la nacdalay wuxuu keensanayaa inuu yahay min kabaa'iri dunuub waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa tima xidhiidhintaasi bixaaja iyo bikayri xaaja midnaba inaanay ku bannaanayn waayo haweenaydan rasuulka u timi sala allahu calayhi wasalama waxay sheegtay laba xaajay sheegtay laba arrin bay sheegtay waa midaynanteeda inuu xanuun ku dhacay timii ka daadiyey bay sheegtay soo maaha dee haweenaydina way isaga baahan tahay sideedaba dee qurux iyo xaraga iyo wax la mid ah way isaga baahan tahay arrinta labaaday sheegtay waxa weeye inantii inay guri gelayso ee aroosaysay sheegtay soo maaha oo nin ay u guurisay marka dee aroosadina way u baahantay in loo sii dhaldhalaaliyo loo sii qurxiyo loo sii hagaajiyo ninkeeda loo sii hagaajiyo iyadoo labadaasi meesha yaallaan baa rasuulku haddana uu diiday sala allahu calayhi wasalam maxaad u malaynaysaa ta timaheeda timo kale ku xidhiidhinaysa si raggaas ay u daawadaan meelaha u laafiyato ummad kale oon xataa ninkeedii ahayni ay u eegeegaan o markaa waxa weeye isugu muujiso miyaana kasii fogey qawluhaa uu yidhi qowluhaa hadalkeeda ay tidhi fatamaraqa huwa biraa'i wa macnaahu intahara wa saqaa wuu daatay weeye waa isla macno un intahara iyo saqaa waalwaasilatu allatii ta weeye tasilu xidhiidhinaysa shacrahaa timaheeda aw shacra gayriha ama timaha gayrkeed bishacrin aakhara timo kale ha oo timaheeday timo kale ku xidhiidhinaysaa ama intay ama arrintaasay ka shaqaysaa oo tima intay soo qaaday qof kale timaheed ku xidhiidhinaysa soo ma aragtid ha marka alwaasilata iyadu timo kale isku xidhiidhsiiyo ta dadka kale timo maaragtay ku xidhiidhso timo kale labadu way soo gelayaan buli waalmawsuulatu allatii yuusalu shacruhaa mawsuuladuna allatii midda weeye yuusalu shacruhaa timaheeda la xidhiidhiyo loo xidhiidhiyo waayahay ama iyadoo arrinkaa ha amarta ama iyaanay amrin waalmustawsilatu allatii midda weeye tas'alu weydiisanaysa man yafcalu daalika lahaa cid sidaa u samaysoo timaha u xidhiidhisa ama waxaa soo gelaya ahlucilmigu yidhahdeen sidoo kale cidda iyadaba yaan loo xidhiidhina maaragtay mid tidhaahda inantaydii ama da cid kaleba kaalay timaha u xidhiidhi adigu waa ta arrinkaa dalbayso ama nafteeda ha u dalabta ama keyrkeed wacan caaishata radia allahu canha naxwuhu xadiidkaa horeo kale laga wariyey oo iyaduna maaragta ay sheegaysay isla qisadanun maaragta ay sheegto lafdi waxa weeye kaa hore ku dhawaay ku sheegtay wa can xumayd bni cabdiraxmaani annahu samica wuxuu maqlay mucaawiyata radia allahu canhu oo caama xaja mucaawiya oo caama xaja sanadkii uu soo xajiyey cala lmimbari mimbarka saaran ayuu maqlay oo wa tanaawala qaaday qusatan shay oo min shacrin tima a qaaday qoryo markaa tima ah ayuu qaaday qusatan min shacrin waa khaslatun min shacrin waa waxa weeye waxoogay intima a weeye caama xaja cala lmimbar mimbarkaa uu dul taagnaa ee sidan uu ka lahaana waa mimbaru rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam mimbarkii rasuulka weeye sanadii koob iyo kontonaad ee hijrigayna ahayd baan filayaa sanadaas wa tanaawala qusatan min shacrin buu qaaday oo kaanat ay kaanat ahayd oo macnihii ku jirtay fii yadi xarasiyin nin askariya gacantii ku jirtay markaa tibaha weenaha fa qaala wuxuu uhi yaa ahla almadiinati reer madiinow ayna culamaaukum culimadiinni meeday culimadiinni meeday ah culimadiinni meeday laba wejiba way noqon kartaa wallaahu aclam waa mida inuu canaananayuu leeyahay xaggay qabteen maxay munkarka u inkiri waayeen oo dadka ay ugu diidi waayeen waxyaabaha xun inuu sidaa u jeedo canaananaya culimmadii waa mid suuragalah waxaa kaloo suuragal ah inuu markhaati gashanayo culimmadu leeya bal hadda haga haiga markhaati furaan inuu shaygani shay la diidan yahaye maye soo ma aragtid ilan iyagaa cilmigii hay iyo sunnadii samictu waxaan maqlay annabiya baan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yanhaa reebaya can mili haadihi tan oo kale oo dee timahaa yaree haweenayda ee meesha markaa yaalay wuxuu dareemay inay waxa weeye yihiin timahaa dee timaha kale lagu xidhxidhiidhiyo ama dee qofkii bilaa tima ama u baahda waxa weeye hee maaragta ardafiisha lahaan uu u gashanaayo wa yaquulu waxaan u lahaa buuhi rasuulku inamaa halakat waxay ku halaagsantay banuu israa'iila reer banuu israa'iil xiina itakhadaha markay samaysteen nisaa'uhum dumarkoodu markay tan oo kale samaysteen timayawgaa dee meelaha iska maraya ee timaha lagu xidhxidhiidhinaya wixii lamida muttafaqun calayhi waay horena waxaynu soo marray axaadiistii sheegaysay dumarka fitnadoodu inay aada iyo aada u badan tahay waa iska fitno badan yihiin oo way dhib badan yihiin weeye markaa dumarkuna dee marka la eego bulshada aada bay muhiim u yihiinoo dumarku inay leexdaan waxay keeni kartaa leexasho weyn oo bulshada ku dhacday keeni kartaa weliba dumarku waa halka ay wax ka soo baxayaan ee had iyo jeer guryihiibay dee joogaanoo waa hooyooyinoo halka caruurta iyo ubadka iyo maxaanku idhaha bulshadu ka soo baxaysay joogaan markaa bulsho dumarkoodii xumaaday waxay noqonaysaa caano weel ku jiro oo hoostii ka qurmay oo kale noqonaya hadday hoosta ka qurmaan dusha may ka hagaagi lagama yaabana sidaa awgeed baa dumarkii waxay u baahan yihiin daryeel iyo dadaal bay doonayaan waay waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa umaradii hore ee saxaabadu gaar ahaan khayrkooda iyo siday sunnada ugu dadaali jireen munkaraadkana ula dagaalami jireen mimbarkuu sidaa ka yidhi isagoo amiir dhana weliba rasuulka ayuu ka wariyey shaka male arrintaasi inay dee saamaynteeda yeelanayso wa can ibni cumara radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama lacana wuxuu nacdalay alwaasilata ta timaha waxa weeye xidhiidhsata iyo wlmustawsilata ta dalabta in loo xidhiidhiyo wlwaashimata iyo ta isturturuqda iyo wlmustawshimata ta in la turturqa dalabta muttafaqun calayhi labadaba waxa weeye uu reebo wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala lacana allahu ilaahay ha nacdala alwaashimaati kuwa markaa isturturqiya wlmustawshimaati wlmutanamisaati iyo kuwa timaha rifrifa timaha wejiga kuwa rifrifa iyo wlmutafalijaati kuwa fanaxi sugu yeela lilxusni qurux darteed ee almugayiraati dooriye khalq allah abuurka ilaahay dooriye faqaalat lahu imra'atu fii dalik haweenay baa arrinkaa kala hadashay haweeney ayaa arrinkaa kala hadashay oo marka ay isu arki jirtay ee qur-aanka taqaanay baa maaragtay oo inay dee sheekhatay isu haysatay baa waxa weeye tiri maaragtay maxaa arrinkaa u daliila ama ilaahay halkuu ku nacdalay markaasaa qisadu adigu waxoogay inta way ka dheer haddaad qur-aanka akhrida waad arkiyo hadalla noocaasu ku lahaa fa qaala wuxuu yidhi wamaa lii laa alcanu oo maxaanan u nacdalahayn man lacana rasuulu ullah rasuulka ilaahay ciduu nacdalay sala allahu aleyh wasalam wa huwa arrinkaasina fii kitaab illahi buu ku jira kitaabka ilaahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wamaa aataakum arasuulu wixii rasuulku idin idin siiyo fakhuduuhu qaata oo aayaddu asal ahaan maxay ka hadlaysay fayg iyobay ka hadlaysaa aayaddu soo maaha ma afaa allahu iyobaa dee ka horreysay marka wixii rasuulku idin siiye qaata faybaha ku saabsanaatee wax kastoo uu idhi siyaa soo gelaya sunnadiisii oo dhan baa soo gelaysa iyo sharcigu inoola yimi wamaa nahaakum canhu wuxuu idin diidana fantahu ka reebtoonaad oo iska daaya muttafaqun calayhi waaya markaa ibnu mascuud radia allahu canhu rasuulka oo nacdal ayuu maqlay wixii rasuulka ka sugnaadayna sala allahu alayh wasalam waa wax qur-aankuna sheegaayuu ka markhaati kacayo in la qaato oo haddii aa laba kuu roon yahay dee lagu dhego qur-aankii baa sheegaya in sunnadii la qaato dee soo maha wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh waay sidaa awgeed baa sunnadii haddii la qaato qur-aankiina in la qaatay bay noqonaysa wixii sunnada ku yaalla in la qaataa wixii qur-aanka ku yaallayna in la qaatay bay noqonaysa waayo qur-aankii baa sunnadii in la qaato rasuulka la raacayna faraya de soo ma aragti dhankaasuu ka deliishaday oo markii haweenaydu marka ay su-aalaha weydiisay waxay u haysatay in arrintani qur-aanka ay si cad ugu taallo markaasaa ibnu mascuudna u sheegay dhinaca uu ka deliishanayo waxani sunnadiibuu ku sugan yahay waxa sunnada ku sugan in la qaato la raaca qur-aankuna sheegay ciddii ilaahay nacdalayna ee rasuulkiisu nacdalayna waa la nacdali karaa xadiidkaa laga qaadanaya waay wuxuu idhi almutafalijatu hiya alatii midda weeye tabrudu soofaynaysa min asnaaniha ilkaheeday soofaynaysaa oo almubarid waata soofaha laydhaah maxay u soofaynaysaa liyatabaacada si ay u kala uga fogaa u kala fogaado bacduhaa barhkeeda min bacdan barhka kale uga fogaado qaliilan in yar oo fanaxoo kale ay u yeelato oo tuxasinuhaa waanay qurxinaysa wa huwa arrinkaasina alwashru washrigii aynu soo marayna weeye markaa tusaale ahaan waxaa la yidhaha fanaxdoo kale dadka yaryar baa had iyo jeer leh markee haweenaydu markay waxoogay yaro roonaato ee ilkaheeduna isdul fuulfuulaan ayay samaysaa baa la yidhi inay ilkaha qorqorto si fanax iyo maaragtay fanaxo yaryar ay isugu yeesho si muuqaalkeedu u qurux bato oo dadka uu soo jiito oo loo moodo inan yaroo carboon loo moodo soo ma aragtid taana dee waxaa ku jirtaa khalqigii ilaahay jala wacalaa oo la bedelayo baa ku jirta sidaa awgeed laa yajuus wuxuu ihi wanaamisatuna hiya latii midda weeye taakhudu qaaday qabanaysa macnii jaraysa min shacri xaajibi hayriha sunnaha kayrkeed ayaa waxa weeyaan maaragtay wax ka qaadaysaa wa turaqiquhu way dhuubaysaa liyasiira xasanan si uu u noqdo mid qurux badan waxay yaro rifrifaysaa markaa sunnayaashiiyo ayay rifrifaysaa sheekhu markaa wuxuu ku gaar yeelay shacrulxaajib buu ku gaar yeelay laakiin sida sharxa muslimkaba uu ku sheegayo kuma gaar aha maaragtay ay maaragtay taasun kuma gaar aha ma garata in waxa weeye sunnayaasha la rifrifa iyo timaha wejiga in la rifrifaaba way soo gelayaan dadka qaar baa markaa timaha wejiga ama meelaha salxamaa ha noqdaan ama meelaha waxa weeye dhafooradiiyo ha noqdaane bay rifrifaan gaar ahaan dumarka qaarkood si weji weyn ay u yeeshaan oo wejigoodu hee uu u weynaado weji weyn oy dabadeetana dee wax marmariyaan oo haddii laba ku ronya ay qurux ka soo saaraan si ay u yeeshaan wuxuu idhi waalmutanamisatu allatii ta'muru man yafcalu biha dalik waa ta faraysa cid sidaa ku samayso oo sunnayaasheeda iyo timaha wejigeeda rifta cidda waxa weeye waa ta faraysa cid timaheeda rifta waxaasoo dhan lama ogola timihii laysku tallaalaye waxa weeye laysku dheeraynayey laa yajuus ama timo bini aadam ha noqdo ama timo kaloo dee iska ardafiisha lahoo dee la sameeyeyba ha noqdaane lama ogola waayo qofka ilaahay sidan uu sameeyey timihiisana intan uu leegeeyey markaa timo kale in la sameeyaa khalqigii ilaahay oo la bedelayo weye waana waxaanu qofku ahayn oo uu muujisanayo wey wakadalika ilkahan iyo waxyaabaha la qorqoraayo ya ama wejigan timaha laga rifaayo waxyaabahaasoo dham waa khalqiga ilaahay oo la bedelaayo sidaa awgeed ma banaana nacdal baana lagu mutaysanayaa garo waxaa laga soo reebaayun haddii arrintaasi ay tahay lilcilaaj ya haddii tusaale ahaan laga daayayo dawo laga daayayo ama maaragtay waxa weeye arrinka noocaasa cilaajin iyo dhakhtarnimo daraaddeed waxa weeye loo samaynayo loo dhakhtarinayo tusaale ahaan qofkii wuu faruuran yahay dee la helo dhakhtar faruurtii toli kara oo dee hagaajin kara waxba dhib ma laha in waxa weeye maaragtay la sameeyo soo maaha khalqiga ilaah la bedelaanu noqon mayso ilkihiisiibaaba qofka iska soo dul baxbaxay waxba dhib mala inuu waxa weeye qaar iska rido waxba dhibaato ma laha cagtiisii baa tusaale ahaan laangaraynaysa ama qalloocan oo ilaahay baa saa u abuuray hadduu helo cid lugta u toosiso oo isagoo iskana soconaya dee u toosisa hadduu helo waxba dhib ma laha khalqiga ilaahoo la bedelayna noqon mayso soo ma aragti marka waxyaabaha waxaa laga soo reebayaan wixii qofku uu ugu baahan yahay waxa weeye cilaaj iyo iyo dabiib iyo wax lamida uu ugu baahan yahay ayuun baa laga soo reebaya lakiin hadduu isdhaa qofku waxyaabaha qurux ka dayu isdhaa isku qurxi isagoon waxba baahi kale u qabin hada laa yajuuz baabu nahyi can nadfi shaybi min allixyati waalra'si wagayrihima wuxuu baabu yahay reebista la yska reebe can nadfi shaybi cirada in markaa waxa weeye la rifo min alixyati garhka laga rifa iyo wara'si madaxiyo wagayrihima kayrkood iyo wa can nadfi lmradi ninka bilaa garhka ah ee garhmalaytaahi inuu waxa weeye rifa shacra lixyatihi timaha garhkiisa cinda awali uluucihi marka ugu horeeya ay soo baxayaan amradku waa ninka yare dee aan weli garhaysan weeye aan weli garhkii ka soo baxin alamrad lxasan waa inagii soo maray marka isagana looma ogolo marka ugu horeeya garhkii uu soo baxo ama uu soo baxayo kolba tinta soo baxda ama labada soo baxda inuu rifo oo dadka qaar sameeyaan isagoo isle waxa weeye garhnayaanu kaa soo bixina iska amradkaaga iska ahaw oo saa isaga qurux badnow hada laa yajuuz can camr bni shucaybi can abiihi can jaddihi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi laa tantifu harifina ashayba cirada harifina inahu maxaa yeelay nuurulmuslimi qofkan muslimkaa nuurkiisa weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaama xadiidun xasanu weeye rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wanasaa'iyu biasaniida xasana qaala tirmidiyu wa xadiidun xasanun xadiidku waxa weeye waa xadiid xasanah waanu maaragtay albaanina waabu saxiixiyey biasaniida markuu leeyahayna dhowr jeer baynu soo maro duruqdaa saxaabiga ka hooseysa ayuu u jeedaa insha allah waayo haddii dee maaragtay sidan lagu qaato ama waxay asaniidda ay u yaqaanaan culamaa lmusطalix haddii la eego asaniid badan oo kala duwan xadiidku ma laha waaya xadiidkani kolkaa wuu sugan yahay waxaanu inoo sheegayaa ciradu qofka muslimkaa maalinka qiyaamo inay nuur u noqonayso ma garata faa'iido kaleo ciradu leedahay baa jirto waa annadiir waa digayaashay ka mid tahy qofkii way u digaysaa oo wajaakum nadiir aayaddaynu soo marray xagga hore kitaabkana bacdu ahli lcilmi waa kuwii kuba fasiray cirada inkastoo ay ka xoog badnayd qowlkii odhanayay maxay rusushaa looga jeedaa ilaahay jala wacala uu dadka usoo diray haddana dee waa qowl la yidhi markaa cirada qudheedu waa nooc waa digadi qofku markuu ciraysto way baraarujinaysaa mogta socaynkaa maha waxay ku baraarujinaysaa inuu badbatay geeridii iyo maaragtay waxa weeye waxyaabahaasna ay soo dhowaadeen adduunyadiina wuu in badan joogayoo wuu ka sii socdo oo dee waxa weeye uu sii socdo ayay ku baraarujinaysa sidaa awgeed baa qofka wanaagsana ilaahay waafajiye uu dadaalaya mar hadduu ciradaasi isku arko wa can caaishata radia allahu markaa ciradii lama rifayo mamnuuc weeye lagama yaabana had iyo jeer dadka rifaana waxay u rifaan iyagoo ciradii la dagaalamaya soo maha lagama yaabana haddaynu xadiid hore ku soo marray yaan la madoobeyn iyadoo qofku ciro ka carar uu yahay oo maaragtay waxa weeye dadka tusaaya inay timihiisu weli wada madow yihin ina weli ka dhoweyn ya haddii la yidhi ha madoobeynina dee rifistina waa anbaabilawla soo maha kasii daranba oo ka madoobeynaya iyadoo meesha iskaga taalaya ka gebigeediiba jaraya iyomaa sii daran ka jarayaa sii daran baabu karaahiyat waay وعن cاشhaةa رaضي الله عanها qاaلaت waxay tihi qاala rasuul الlahi slى الlaه عaليهi وasلم man camila qofka sameeya cmla cmل camalkaasoo laysa عalayhi أmruna amarka iyagoo aanu ku dul sugnayn fahuwa radun ay marduudu waa lagu celinaya rawaahu msلm lafdigii kalena muxuu ahaa man أxdaثa fii أmrina hada ma laysa minhu fahuwa radun marka amarka rasuulku isu tiirinaya waa amru diin weeye la amru dunya qofka amaraan diin waxaan diinta waafaqsanayn la yimaada he ama isagu ha bilaabo ama ama maaragtay ha looga horeeyo eh waa lagu celinaya raddun waa faclun oo bimacnaa mafcuula raddun ay marduudun maadada ama kelmadda faclun iyadoo bimacnaa mafcuula luuqada carabida in badan bay ugu soo aroortay lafdun malfuudun raddun marduudun ma garata iyo kelimaad badan oo kale oo noocaasaa jira waay marka in ciradii waxa weeye la yska rifa iyo waxyaabaha noocaasi waa wax dee aan waafaqsanayn maxay diinta waa waxaan waafaqsanayn sida awgeed buu xadiidkan ugu soo deliishay baabu karaahiyati listinjaa'i bilyamiin wuxuu baabuu yahay karaahiyaysiga la karaahiyaysta in lagu istijoodo midigta iyo wamasi lfarji xubinka taranka in lagu taabto bilyamiini midigta min gayri cudrin cudurdaar la'aan hadduu cudurdaar jiro oo qofku aanu tusaale ahaan bidixba lahayn dee waa halkeeda laakiin bigayri cudrin sidaa inuu sameeya waa manhi waa laysu diiday weeye waa laysu diiday can abi qataadata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi idaa baala axadukum midkiin markuu kaajay falaa yaakhudana yaanu ku qabanin dakarahu dakarkiisa biyamiinihi midigtiisa yaanu ku qabanin oo dee kolleyba inuu gacan ku qabto wuu u baahan yahay si nijaastaa iyo kaadidaa ka socoto uu isaga hagaajiyo ayeeshee gacanta lagu qabanaya waa bidixda midigta ma ahan walaa yastanji yaanu ku istijoonin biyamiinihi midigtiisana yaanu ku istijoonin walaa yatanafas yaanu ku neefsanin filinaay weelkaa uu wax ku cabayana yaanu ku neefsanin khaarijkiisa iyo dabadiisa ha ku neefsado muttafaqun calayh markaa walaa yastanji nuskhadaha qaar waxaa ku sugan walaa yastanji biihbaati xarfi lcilati soo maaha lababa way ixtimaali kartaa haddii walaa yastanji la akriyo in la idhaahdo waa nahyun waa nafyun bimacnaa nahyi waa nafyi laakiin nahyi baa looga jeedaa ya walaa yastanji ku istijoon maayo macni yaanu ku istijoonin soo ma aragtid waxaa kale oo ay ixtimaali kartaa inay nahyi qudhii tahay laakiin xarfulcillaha la sugay jaryan calaa luqati man yuhbitu xarfa alcila iyadoo lagu soconayo luuqadda xarfulcilaha aan jar ahaynba marka la jasminayo ficilka mudaarice muctalulaakhirka wa fi lbaabi baabka waxaa ku sugan axaadiiu kaiiratu saxiixatu axaadiis badan oo saxiixa horena waa inagii qaar ka mida usoo marayoo xadiidka caaishiya baa ka mid ahaa ee tilmaamayey midigtu waxa weeye inay maaragtay cuntada iyo cabista iyo waxyaabaha wanaagsan midigta lagu isticmaalayo bidixdana istijada iyo iska hagaajinta nijaasta iyo waxyaabaha adaa iyo dhibaatada ah in iyadana loo isticmaalayo marka sharcigu wuxuu kala duway gacantii lagu istijoonayey ee dakarka lagu qabanayey iyo tii hee wax lagu cunayey waxna lagu cabaayey laguna tasbiixsanayey buu kala duway baabu karaahati lmashi fii naclin waaxidatin wuxuu baabu yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay in lagu socdo fii naclin waaxidatin kab keliya aw khufin waaxidin ama khuf qura ligayri cudrin cudurdaar la-aan iyadoon cudurdaar maaragta arrinta noocaasa aan la haysan wa karaahati lubsi nacli walkhufi iyo karaahiyeysiga la karaahiyeystay in kabta lagu gashada iyo walkhufi khufka qaa'iman xaaluu qofku taagan yahay ligayri cudrin cudurdaar la-aan axaadiidta soo socota ayaa masaa'ilkaa sheegaysa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi laa yamshi yaanu ku soconin axaduku midkiin fii naclin waaxidatin kab keliya liyancalhumaa ha wada gashada jamiican ha gashada labadoodaba jamiican dhammaan aw liyakhlachumaa ama ha wada saara jamiican dhammaantood labadaba ha wada gashada ama labadaba ha iska wada saara wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku soo aroortay bukhaarigu warinayo aw liyuxfihimaa ama ha wada bixiya jamiican dhammaantood oo ixfaagu waa kabihii in la iska saaro kabala-aanta weeye ama ha iska wada saaro ama hee ha wada gashado anhu y an abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay ida nqaaca hadduu go-o sheescuuna cali axadikum suunka kabti midkiin kabtiisa suunkeedu hadduu go-o falaa yamshi yaanu ku soconin fi lukhraata kale xataa yuslixahaa ilaa uu ka hagaajinayo rawaahu muslim ilaa uu ka hee hagaajinayo marka labadaa xadiidba masaladaasay sheegayaan oo kabihii labadii kabood ama waa in la wada xidho ama waa in heh la wada maaragtay bixiyo wallahu aclam xikmadaha ahlulcilmigu sheegeen waxaa ka mid ah si xubni loogu cadaalad sameeyo oo labadii kabood haddii midna kab loo geliyo midna la kaba tiro dee cadaaladii waxbaa ka dhiman soo maaha xubnaha ila xubnihiiba cadaalad bay u baahan yihin ma garata waxyaabahay sheegeen waxaa kaloo ka mid ah hadduu qofku labadii kabood midna saaro midna xidho waxaa dhacaysa inuu maaragtay taa cagtaa uu kabta ku xidhan yahay inuu maaragtay iyada ictimaado iyada uu ku cararo soo ma aragtid oo dee tii kale way kab laadahay oo wuxuu ka ilaalinaya waxyaabihii maaragtay cagta inay wax ka gaadhaan soo maha markaa taasuu taasuu ku soconayaa iyadu ictimaadaya xooggiisii iyadu hee kusii wada daynaya markaa sidii qof dhutinayo kalu noqonaya dee oo hay-addiisi iyo qaabkiiba isbedelaya soo maha cagtaa keliya markuu sidaada ku hangalaysto sidii qof nutunaya kulo noqonaya waxaanay taasi keeni kartaa inuu turunturoodaba sooma aragti oo halkaa dhibe ay ka soo gaadho way jirtaa markaa waxyaaba caynkaasa ahlulcilmigu ay tilmaamaan wallahu aclam xikmadda ku jirtaa waxay doontaa ha ahaatee mar haddii laynoo diida aan iska ilaalino itibaaca lisunnati can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam annahaa wuxuu reebay an yantacila arajulu ninku inuu kabagashado qaa'iman xaalo uu taagan yahay isagoo taagan inuu ninku kabihiisa xidho ayaa maaragtay uu reebay rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin xadiidku waaba xadiid saxiixo albani iyo waadiciya ay saxiixiyeen waay garo masalada xadiidkan dambe uu sheegayaana kabihii ma taagnaanta lagu gashanaya mise fadhiga fadhigaha lagu gashado weeye waxaanay bacdu ahli lcilmi tilmaameen fadhiga waxaa lagu gashanayaa haddii waxa weeyaan maaragta ay u baahan yihiin qofki inuu kabihii fadhiga ku gashado sida tusaale ahaan buurhka iyo kabahan suunka dambala iyo waxyaabaha aynu gacmaha kaalmaysano samaydaan ra kabaha noocaas ee u baahan alisticaanatu bilyad qofku inuu gacanta u kaashado markuu gashanayo gacanta ku gashado macni kuwaasaa fadhigii u baahan in taagnaan lagu gashadana aanay ahayn laakiin kuwan kale iyaga maaragtay dee si walba lagu gashan karayo sida dee dacaska iyo kuwan dabafuranka iyo waxyaabahan intaad halkaa iska dhigata aada waxa weeye iska gashanayso iyagu waxay ahlucilmiga qaarkood leeyiin nahyiga soo geli maayaan waxba uma baahna wallahu aclam baabu nahyi can tarki nnaari fi lbeyti cinda nawmi wanaxwihi wuxuu baabu yahay reebista lase reebay can tarki naari dabka in lagaga tago fi lbeyti guriga cinda anawmi marka la seexanayo wanaxwihi waxyaabaha la midkaa oo maxaa la mida marka la seexanayo waxaa la mida tusaaleha marka gurigiiba laga tegayo gurigiiba hee marka laga tegaya lasii xidhaya dee waa la mid oo dee waktigaa la hurdo waxa weeyaan maaragta waa wakti dee maaragta dayaciman karo saas oo kale marka gurigii laga tegayana dee iyadana dayac baa iman karo cid ilaalinaysa meeshii ma jirto gurigii waay markaa xaaladaha noocaasa waa inaan dabka guriga lagaga tegin sawaaun ay mustawiin waxaa siman kaanat ahaatay ay hiya naartu fii siraajin faynuus aw hayrihi ama keyrkii ku sugnaataya ama xaaba iyo wax lamida ha noqoto ama maaragtay siraaj iyo wax lamida ha noqotee dabkii guriga lagaga tegi maayo qaala wuxuu uhi can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiy sala allahu alayhi wasalama qaala laa tatruku naara dabkaa kaga tegina fii buyuutikum guryihiina xiina tanaamuna markaa seexanaysaan muttafaqun calayhi wa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaala ixtaraqa waxaa gubtay beytun guri bilmadiinati magaalo ku yaalay madiine ku yaalay dheh magaaladii madiine ee rasuulku joogay sala allahu alayhi wasalama guri ku yaalay baa ku gubtay calaa ahlihi qoyskiisii min alleyli habeennimo min alleyli ay fi leyli falamaa xudida markii loo sheegay rasuululahi sala allahu alayhi wasalama bishaanihim arrinkooda markii looga warramay ee la yidhi qoyskaasaa xalaytoo gurigi ku gubtay ayaa qaala wuxuu yidhi inna haadihi naara dabkani caduwun lakum cadow buu idin yahay faidaa nimtum marka aad seexasaan faatfiuuhaa baktiya muttafaqun calayhi markaad seexanaysaan iska baktiya markaad seexanaysaan markaa hurdada gashaan maaha oo qof hurdaaxo ma baktiye oo markaad doontaan inaad seexataan soo ma aragti ee hurdo u qoodhaarhsataan iska baktiya wey وعn jaaبiri رadي الله عnه عan rasuuli الlahi slى الlه عaليهi وsلم qaala wuxuu uhi qaطوu daboola alinaa weelka waawki u xidha asiqاaءa sibraarkana xidha afkiisa xidha وaأkliquu xidha albaaba albaabkana xidha وaطfiuu baktiya asiraaja laydhkana iska baktiya faina شhayطaana maxaa yeele faynuuskana iska baktiya faina شhayطaana maxaa yeele shayطaanku laa yaxulu ma furo siqاaءan weel walaa yftaxu mana furo baaban albaab walaa ykshifu mana waxa weeyaan maaragtay faydo inaa an weel weel la daboolayna daboolka kama qaado fain lam yajid haddii aanu helin axadukum midkiin ilaa an yacruda inuu ku gudbo mooyaane calaa inaayihi weelkiisa korkiisa cuudan qori oo wayadkura sma allah magaca ilaahayna uu ku xuso intuu bismi llah yidhaah uu qori saa u dul saaro hee falyafcal sidaa ha sameeyo ciladii buu dabaata sheege wuxuu uhi faina alfuwaysiqata maxaa yeelay faasiqadu bahasha xumi waa jiirke tudrimu waxay ku gubtaa calaa ahli lbeyti qoyska waxay ku gubtaa beytahum gurigooda rawaahu muslim qaala wuxuu uhi alfuwaysiqatu waa tasgiiru faasiqatina alfaaratu jiirka weeye watudrimuna taxriqu way ku gubaysaa wey waay xadiidtan ikhwaani waxa ku sugan aadaab badan oo muhiima iyo saddexdan xadiidna ku sugan aadaabta koowaad waxay ku saabsan tahay gurigii marka laga tegaayo ama maaragtay la seexanayo in dabka laga baktiyo on dab lagaga tegin laba cilaanay xaadiidtu sheegtay cilada koowaad dabku cadow weyn uu yahay oo siduu cadow inoogu yahay waxa weeyaan bay culimmadu yidhaahdeen lianna maalka iyo jidhkaba waa mid fasahaadin karaysa dee caruurtii yaryarayd iyo tusaale ahaan dadkii iyo ciddii ay qabsato dabkaasi de waxa weeye way waxyeelaynaysaa way dilaysaaba kadaalika maalkiina waa mid iyadana baabiinaysa oo wax alla wixii ay ku baxdo yaa noocuu doonaba ha noqdee dee waa taasoo way shidaysa taasi diidi maysa inay wax tari noo leedahay aynu intifaacsanno oo aynu wax ku karsanno oo aynu ku diirsanno oo haddii allama kuu roon yahay aynu manaafic kale ku qabno ma diidayso marka wejiga cadaawadeedu waa saas weeye wixii ay ku baxday ay ku qabsato yaa way khatar gelinaysa sabab labaadna waa la sheegay oo xayawaanka qaarkood sida jiirka iyo qoratada iyo oo dhib badan ayaa waxay sameeyaan dabka intay la cararaan ya dabka yar qoriga yar ee dabku ka baxaya ama shayga dabku ka baxaya intay la cararaan ayaabay guriga waxa weeye la galaan oo dabeetana saa guriga ku gubtaa soo ma aragtid way dhacdaa jiirka iyo markaa dee xayawaanka qaarkood marka adigu calaa kulli xaal labadaaba waa la sheegay sidaa awgeed baa bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen iyadoo ciladaa lagu soconaayo wixii dabku maaragtay looga aamin yahay inuu gurigii ku baxo sida marka laydharhkan oo kale waxba dee waxa weeye sida badan ee la yaqaano waxba gurigan yeeli maayo dee dab sii baxayo halkan dhaafayana maaha soo maaha wakadaalika aanay suuragal ahayn xayawaankaasi inay meeshiisa ka kaxeeyaan ama ay qaataan aan suuragal ahayn waxba dhib ma laha waxa weeye marka sida laydharhka iyo xayawaan noocaas soo ma aragtid dabka la sheegaya waa dabkay suuragal tahay inuu meeshii ku faafo ama xayawaankaasi intay meeshiisa ka qaadaan ay gurigii iyo dee alaabtii iyo cawsaskii iyo waxyaabihii nooca ahaa ay la dhex galaan o sidaa deetana ku gubaan iyo gogli iyo wixii lamid xadiidkan dambe waxaa kale uu sheegayaa habeenkii marka lasii seexanayo in weelka la daboolo weelka biyaha iyo sibraarada iyo waxyaabaha afka laga xidho wixii afka laga xidho faynuusyada la baktiisto albaabada la yska xidho waxalla waxaana marka la qabanayo bismi illaahi baa la odhanaya magaca ilaahay baa lagu xidhaya sidaa haddii la yeelo shaydaanku soo agmari maayo soo ma aragti shaydaanku hee ma soo agmarayo haddii kaleo arrintaa aan lala imanin shaydaankii baa ku ciyaaraya weelkaagaa iska afka kala haya ee halkaa iska jooga shaydaankii baa waxa weeyaan markaa habeen oo dhan dee ku ciyaaraya albaabkaagii haddaanad xidhanin shaydaankii baa kuu soo gelaya oo shaydaankii waxa weeye wixii kaa joojin lahaa maad samayn markaad albaabkaaga xidheed bisinka ku xidho shaydaan kuu soo geli maayo bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen waxaa kaloo xadiidku ixtimaali karaa macal shayaadiintii joogtee hore kuwii hore usii joogay ya intaanaad albaabka wa xidhan kuwii sii joogay qudhoodu inay ku baxayaan baa suuragala bisinkaa iyo qabtaa albaabkeed saraacisa ma garanaysa qaar kalena iyagu sooma geli maayaan haddii kale dee way soo gelayaan hadday soo galaanna waxay la soo gelayaan waa la yaqaana baabu nahyi cani takalufi wahuwa ficlun wahuwa ficlun wahuwa ficlu wa qowlu maa laa maslaxata fiihi maa laa maslaxata fiihi bimashaqatin wuxuu ihi markaa wuxuu baab u yahay reebista la yska reebay can itakalufi in la iskelifo waxa iskelifista la idhaahdo wa huwa takalufku ficlu wa qowlu ay aw qowlu waa ficilka ama hadalka la sameeyo ee la yidhaahdo maa laa maslaxata fiihi waxaanay dani ku jirin dani maslaxadii waxaanay ku jirin bimashaqa iyadoo hawl lagu samaynayo arrintaasoo dhib iyo mashaqo lagala kulmayo weliba oo waxaanay dani ku jirin in lagu dhibtoodo adigu calaa kulli xaal in lagu dhibtoodo laysku hawlo waxaanay maslaxiyo dani ku jirin mid adduunyiyo mid aakhira toona xaasina wuxuu noqon karaa ficil buu noqon karaa waxaa kaluu noqon karaa maxay qowl buu noqon karaa waxaa haddaba soo gelaya qofku cilmi aanu haynin iyo waxaanu garanayn inuu isku kalifo inuu garanaayo marka qaala allahu tacaala alla wuxuu hi qul ma asalukum qul waxaad tidhaahdaa ma asalukum idinku weydiisan maayo calayhi ee cala tabliiq gaadhsiinta qur-aanka idinku weydiisan maayo min ajrin waxa juuro ah iyo mushqaayad wamaa ana aniguna ma ihi min almutakalifiina kuwa iskalifa wixii ilaahay ii waxyoodu ii sheegun baan idinsoo gaadhsiinayay wax kale oo aan markaa lai waxyoonna idin sheegi maayo wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi nuhinaa waxaa naga- nalaga reebay can itakalufi iskalifistaana laga reebay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa weriye waana laga reebay rasuulkaa naga reebay bay noqonaysaa mar hadduu sidaa yidhi wa can masruuqin masruuq waxaa laga wariya wa masruuq ibn ljdac waa taabicigii jaliilka ahaa qaala inuu yihi dakhalnaa waxaanu usoo gallay calaa cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu faqaala wuxuu yihi yaa ayuha nnaasu dad yahow sabab buu lahaayoo nin baa loo sheegay ee waxa weeyaan maaragtay dadka u sheegaaya ee sheekiinda la ydhaha jooga oo dadka u sheegaaya inuu maalinka qiyaamo iman doono qiiq waxa weeye gelaya dadka maaragtay munaafiqiinta iyo kuwa indhahood iyo dhegahood iyo gelaya dadka wanaagsanna ee sida durigoo kale ku noqonaya baa loo sheegay markaasina markii uu halkaa kuufa iyo xaggaa joogay bay ahayd ee uu dadka dee cilmiga baraayo aaggaa uu joogay markaasu waxaa la yidhi soo fadhiisto aada u cadhooday fa qaala wuxu uhi yaa ayuha nnaasu dad yahow man calima qofka ogaada shay-an wax qofka ogaadaa falyaqul bihi ha yidhaahdo ha ku hadlo waman lam yaclam qofka aan ogaanina falyaqul ha yidhaahdo allahu aclam ilaahay baa og ha yidhaahdo fa ina min alcilmi maxaa yeelay cilmiga waxaa ka mid a an taquula inaad tidhaahdo limaa laa taclamu waxaanad garanahayn allaahu aclam ilaahay baa og qofku waxaan u garanay inuu yidhaahdo allaahu aclam cilmigay ka mid tahay jahliga ka mid maaha oo bacdu ahlilcilmi waa kuwa tilmaama markay sharaxayaan qowlka salafka qaarkood ay yidhaahdeen allahu aclam nisfu lcilmi cilmigu waa qaybaad taqaaniyo qayb aanad aqoonin marka wixii aad taqaanana waad sheegay oo waad ka jawaabi waxaanad aqooninna allahu aclam baa kaa kaafiyayso kaaga filande soo maha waay waxaana ahlulcilmigu tilmaameen qofku waxaa marka uu ka joogsado u yidhaha allahu aclam waxa had iyo jeer dhacdo markaba in cilmigeedu u yimaado soo ma aragti ama cid maaragtay oge ha u sheegto ha ha baraarujiso ha tidhahdo waxa anaa arkay ama daalacday ama wasaaya sidaa ama isaguba ha raajica kutubta iyo meelahaasoo si deg dega ha u eegee hadduu ka joogsado markaba cilmigeedu inuu yimaadaa waxa weeye dhacaysa qaala allahu tacaala alla wuxuu ku uhi linabiyi nabigiisa sala allahu alayhi wasalama qul maa asalukum calayhi min ajar wamaa ana min almutakalifiin sidaasuu ilaahay nabigiisa ku yihi buuri rawaahu lbukhaariyu aayaddaasuu deliishay markaa dabadeetana een wuxuu sheegay qiiqan ama dukaankan suuratu dukhaan ilaahay ku sheegay inuu yahay waxa weeye mid maaragtay dhacay oo hore u dhacay oo wakti abaara ilaahay ku salliday quraysh maaragtay uu ku habsaday ayuu ibnu mascuud sheegay radia allahu canhu wa ardaah baabu taxriimi الniyaxati cala almeyiti walatmi اlkhadi halkaa inuu dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wa sala allahu waslama cala nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online